bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee raadiyo muqdisho qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid a xukunka xoogga dalka uu burburiyo saldhigyo ay ku dhuumanayaan argixisada iyo xarumo dadka shacabka ay kaga qaadi jireen lacaga baad ah horjoog ka tirsan kooxda argixisada al-shabaab oo isku soo dhiibay ciidanka daraawiishta galmudug ee ku sugan magaalada gaalkacyo dowladda soomaaliya oo sheegtay in lala xisaabtamayo diblomaasi walba oo ku soo xadgudbo sharciga u yaala dalka taliska ciidanka booliska soomaaliya oo magacaabay hoggaanka diinta iyo dhaqanka si looga hortago falalka anshax darrada ah horumaro dhinaca ammaanka waxbarashada iyo caafimaadka oo laga dareemayo magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug
dibdayactir lagu bilaabay waddada isku xirta jowhare iyo muqdisho oo dib loo bilaabay saddex boqol oo qoys oo ka mid ah dadka abaaruhu saameeyeen deegaanada jubbaland oo ka faa'iidaysta deeq gargaar ah oo loogu qeybiyo kismaayo akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah maraykanka qaramada midoobe ururka goboleedka igad oo baaq usoo di- u soo saaray xaaladda itoobiya
iyo hogaamiyihii la afgembiyey oo ku qasbanaaday in dalka suudaan ay maraykanka ku heshiiyaan in dib u dejin lagu sameeyo mar kale duhur wanaagsan waa duhur jimcaha taariikhduna ay ku asteysan tahay shanta bisha kooiyo tobnaad labada kun kooiyo labaatan warka duhur waxaa soo saaray cabdulaahi cabduqaadir cali axmed waxaana halkan si wadajir idinkaga soo jeedinaya sacdiye cali xaaji iyo ayaan aadan ciise ee kusoo dhawaada warkiio intaas ka faahfaahsan waxaynu ku bilownay ciidanka xoogga dalka ayaa burburiyo saldhigyo ay ku dhuumanayeen argixisada iyo xarumo dadka shacabka ay kaga qaadi jireen lacaga baad ah warkan waxaa faahfaahinaysa fatxi cabdulaahi
ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab ayaa howlgallo qorshaysan waxay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxaana ujeedka howlgalkanu uu yahay ciribtirka maleeshiyaadka baxsadka ah ee argagixisada al-shabaab howlgalka ayaa waxay ciidanka kumaandooska xoogga dalka soomaaliyeed ee danab ka sameeyeen deegaano hoos yimaada degmada awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose kuwaasi ay ka mid yihiin tawakal daarusalaam shaam garre iyo deegaano kale kuwaasi oo ay ciidanka ka war heleen inay ku dhuumaalaysanayeen maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee howlgalka hogaaminayay ayaa warbaahinta ciidamada u sheegay in howlgalka lagu burburiyey meelo ay argagixisada gabaad ka dhiganayeen iyo xarumo ay lacaga baad ah kaga qaadanayeen shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada howlgalka ay ka sameeyeen ciidanka kumaandooska xoogga dalka ee danab howlgallada noocan oo kale ah ee kumaandooska xoogga dalka ay ka sameeyaan deegaanada ay ku dhuumaalaysanayaan cadowga ayaa mar walba khasaare culus waxaa lagu gaarsiiyaa argagixisada al-shabaab fatxi cabdulaahi cabdi gobolka shabeellaha hoose
mahadsanid fadxi horjoogsan kooxda argixisada ee al-shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidamada daraawiishta galmudug ee ku sugan magaalada gaalkacyo cabdirasaaq maxamed axmed ayaa gaalkacyo inooga soo diray
deeq cabdulmaciin oo magaciisa afgarashada ee kooxda argagixisada al-shabaab uu yahay shiino waxa uu isku soo dhiibay ciidamada daraawiishta galmudug ee ku sugnaa aagaga dagaalka koonfurta gobolka mudug saddex bilood ka hor xilligaasi oo uu socday dagaal ka dhana argagixisada deeq cabdulmaciin oo saaka waraysi gaara ay la yeelatay warbaahinta qaranka ayaa ka warbixiyey sababaha keenay inuu isaga soo baxo kooxda nabadiidka ee al-shabaab isagoona xusay inuu ka mid ahaa kooxda u qaabilsan miinooyinka kuwaasi oo sida laogyahay ay ku nafooyeen shacab aan waxba galabsan raxmaaniraxiim horta magacaygu waa deeq cabdimaciin afgarashada al-shabaab laiga yaqaanaana waa shiino waxaan ku dhashay mudug wallaahi niyow cid igu gacansiisay ma jirto ii sheeg xoo adugu laba saddex sano meelahaas baan ku jiraa tababarada aan soo qaatay waxyaalay soo barbareen oo sida miinooyinka loo cabeeyo ama loo dhigo maya wax kale uma qaban in yar baan waxaan ka mid ahaa militarigan ka mid ahaa kabacdina waxaan ku biiray qaybtaas wallaahi waxay igu dhaliyeen iyo baahi badan oo aan arkay oo waxa weye ii sheeg xoo ahaa hadoo waxa weye reerkaagii iyo ilmahaagii iyo dadkaagii midna aan ka warqabin oo waxa weye afar saac duur ay ku jirtay waxa weeye cid aan kaa warqabin aba cid ku dhahaysa ii sheeg waxuu ahaa wareerdheh maanta keliya bal ord ilmahaagii iyo reerkaagii iyo baltag afar tag saacna howlgal la iskaga jiro iyo ii sheeg waxuu ahaa sheeg wuxuu ahaa qofka biniaadankaa oo ii sheeg wuxuu ahaa uusan u dhihi karin oraadiisa u dhiiban karin uusan dhihi karin ii sheeg wuxuu ahaa anugu waxaan rabaa inaad reerkaiyo dadkaiyo inaad tagaan rabaa oo mar walba adiga cabid lagugu haynayo niyo waxaan isku soo dhiibay anugu anoo meesha difaaca ku jira baan subax ka soo baxa haddaan ka soo baxay meel dhag haye ka jirta horey ka jirta waxaan ugu yimid niman odayaala odayaashaas ayaa igu soo xiray ii sheeg wuxuu ahaa maamulka maraan weydiiyey haatan sida uu arko falalka kooxdaasi ayaa waxa uu sheegay inay tahay mid aan sal iyo raad ku lahayn diinta islaamka tallaabooyinka ay ku kacayaan kooxdaasi isagoona xusay in si sharci darra ay ku bannaysteen dhiigga muslimiinta Ta- anugu anugu horta marka ugu horeysaba uma gelin xisbi waxaan uma gelin caqiid ahaanna uma gelin anoo naftayda la maadan hayaan tegi ayaan baana la joogay markii aan fiiriyena waxa weye ii sheeg wuxuu ahaa dadka la biraynahaya iyo waxa weye ii sheeg wuxuu ahaa dadka masaakiinta wax lagu qaadahay anigu qalbigayga aniga waa isiin weyse ugu dambayn isi soo dhiibahan lagu magacaabo deeq cabdi maciin oo magaciisa afgarashadanu yahay shiino ayaa fariin u diray dhallinyarada weli ka tirsan kooxdaas ee la marin habaabiyey ugu dambayn waxaa u sheegahayaa waxa weye shacabkaas ii sheeg xoogaa shacabka soomaaliyeed waxaa u sheegahayaa iyo dhallinyarada soomaaliyeed waxa weye dadkaas mabda qaldan ayay dadka ka dhaadhiciyeen mabda'aas qaldan inaa lagu raacay cabdirisaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacay dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in lala xisaabtamayo diblomaasi walba oo kusoo xadgudba sharciga u yaala dalka wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud abuukar ayaa sheegay in soomaaliya xilligan awood u leedahay islamarkaana cidna laga yeelaynin inay kusoo xadgudbaan dalka
qofna eh, si maaragtay eh, eh, kuma joogi karo ama kuma wadi karo sida uu rabo inuu iska yeelo waxaa lagu wada joogaa shuruuc iyo heshiis ciddii ka baxda waa lagala xisaabtamay xisaabtanka waxaa uu gaari karaa in la yidhaahdo qofka naga tag een dowlad iyadaba dadkeeda la caawiyo oo ciidamo loo soo diray in ay isla xisaabta noocaas samayso ma ku dhiiri kartaa xilligeediisa ma la joogaa waa ujeedaa waa ujeedaa eh, waana maaragtay qarannimadeenna iyo qabkeenna iyo dowladnimadeenna waxaa sharaf u ah in soomaalidu ugu dambaystii ay iyada mas-uul ka noqoto eh, nabadgelyadeeda iyo amnigeeda ay sugato Eh, inta ka horeysa eh, saaxiibada beesha caalamka iyo african union ama wadamada afrikaanka waa inoo yimaadeen wixii maaragtay eh, eh, eh, halkaas eh, ka soo gaaray eh, muddadaas afar iyo tobanka sano ah ee joogeenna runtii waa ka xunnahay laakiin eh, waxaa khasab ah soomaaliya ugu dambaystii inay ahaato mid iyada ka mas-uul ah eh, amnigeeda sidaas daraaddeed waa inay naga muuqataa in aanaan u dulqaadan karin ciddii ku ad- xadgudubta xuquuqda aadanaha ciddii ku dhaqanta wixii ka baxsan heshiiskii lagula heshiiyey eh, intaasoo dhanba uma dulqaadanayna
taliska ciidanka booliska soomaaliya ayaa magacaabay hogaanka diinta iyo dhaqanka si looga hortago anshax- falalka anshax darada ah taliyaha ciidanka booliska soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa sidoo kale sheegay in ay diyaar u diyaarinayaan ciidanka ka howlgeli lahaa qeybtan cusub si loo hortago waxa anshax darada ah
waxaan eh, bishii hore magacawnay hoggaan la yidhaaho hoggaanka diinta iyo dhaqanka kadib markaanu aragnay in dhallinyaradii soomaaliyeed ee ku noolay dalka soomaaliya gudihiisa gaar ahaan caasimadda akhlaaq xuma ay ka muuqato meelaha qaarkood oo muxuu ahaa eh, daawooyin iyo waxyaabo xashiishada iyo waxyaabo lagu sakhraamo iyo wax fawaaxisha oo tiro badan ka waxaa booliisku go'aansaday inaannu aasaasno hoggaan gaar u ah oo taliyihiisii aannu magacownay haddana ciidankiisii aannu isku dubaridayno iyagoo ay nagala qayb qaadan doonaan hay-ado badan oo dowladda ka tirsan oo ay ka mid tahay wasaaradda diinta iyo awqaafta wasaaraddeena amniga duqa magaalada muqdisho iyo xafiiskiisa wasaaradda tacliinta oo aanu dhammaan kala hadalnay inaannu gurmad rasmiga u gallo inaannu gacanta ku dhigno dhallinyaradeenna oonu ka badbaadinno waxa ku soo socda mustaqbalka
horumaro dhinaca ammaanka ee waxbarashada caafimaadka oo laga dareemayo magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug warkaani waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyaheena bashiir cali xaashi
gaalkacyo sanadkan waxay ka mid noqotay magaalooyinka go'aanka looga gaarayo doorashooyinka qaranka waxaana loo asteeyey in lagu doorto koob iyo toban xibnood oo ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo deegaan doorashadoodu ay tahay gobolka mudug kun boqol toban iyo kow qof ee reer mudug ah oo ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa nasiiba u yeelanaya inay ka codeeyaan gaalkacyo qaar ka tirsan waxgaradka magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug ayaanu la hadalnay waxayna tilmaameen in guul weyn u tahay in gaalkacyo ka mid noqoto goobaha go'aanka loo gaarhayo doorashooyinka qaranka oo lagu dooranayo kow iyo toban kursi oo ka tirsan baarlamaanka jumhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaa sidaasoo kale ay ugu baaqeen odayaashii waxgaradka iyo sidoo kale ergada codaynaysa in ay go'aan ka gaaraan geedi socodka siyaasadeed ee gobolka mudug ayna soo saareen dad matali kalah gobolka mudug ee bartamahan dalka
ee reer mudug ergadooda inay ka dhigaan ama ku soo xulaan dad taya leh oo dadka wax tara oo deegaanka wax tara oo soomaali wax tara soomaali waa kala irdhowda waa kala daadsan tahay soomaali ku isu keena koo iyo tobankaa hormuud ha u noqdaan baanu leenahay runtii haddaan ka hadla arrinta doorashada haddaan reer mudugna aad iyo aad ayaan usoo dhaweynaynaa farxad gooniya inoo tahay maadaama mudug ay tahay meelaha ugu muhiimsan ee galmudug haddana si fiican ayaa ugu diyaargarownay markii la fiiriyo xag maamul xag amni iyo xag bilic iyo goobihii loogu talagalay oo gaalkacyo kabasitigeeda leh hoteello waaweyn meelo waaweyn oo loogu talagalay doorashada in lagu qabto marka waxaan ku dhiirigelinaynaa guddigaas inay doorashadaas gaalkacyo ku qabtaan
kolley qoys marti ka ahi ma jiro laakiin qof marti ka ahi waa imaan doonaa gaalkacyo kow iyo toban xubnood baa taalla gobolka mudug bay ka soo wada jeedaan qabiil aan degganayn gaalkacya ma jiro laakiin qof martiya hadduu yimaado serviska loo baahan yahay inuu naga helo soo dhoweynta guuda wejiga furana naga helo intaasna waxaan leeyahay waa soo dhoweyntii maantay cidda mas-uuliyaddu saaran tahay oo doorashada saldhigga u ah waa dhaqanka
taariikh ahaan waa markii ugu horraysay magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug ee bartamaha dalka loo asteeyo inay ka dhacdo doorasho heer federaal ah waxayna bulshadu u arkaan guul ka dhalatay hanaqaadkii nabadeed ee sannadihii lasoo dhaafay ka jiray magaalada gaalkacyo guddiga doorashooyinka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ugu baaqay dowlad goboleeda qaybta ka ah dowladda dhexe inay dedejiyaan soo xidhitaanka ergada dooranaysa baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya beesha calaxashi warbaahinta qaranka gaalkacyo
aada ayuu umahadsan yahay baashi cali xaashi oo warkan gaalkacyo inooga soo diray halka ayaana ay ku sheegtay bashiir cali xaashi dibudayactir lagu wadada isku xirta muqdisho iyo oo ay biyaha roobka maalmahan ka da-ayay magaalada jowhar cabdiraxmaan cumar xuseen wadane ayaa warkan jowhar inooga soo diray
ololahan ayaa waxa uu yahay mid dibudayactir loogu sameynayo wadada xiriirisa jowhar iyo muqdisho ay saameeyeen biyihii fatahaadaha iyo roobabkii maalmihii ayna soo dhaafnay ka da-ayay magaalada jowhar ee caasimada dowladda hirshabelle waxaana ku sugnaa goobta dibudactirka lagu sameynayey wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabelle mudane maxamed cali caadle kusimaha gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada dhexe maxamed cabdishiikh xaandow iyo gudoomiyaha maamulka degmada jowhar cismaan maxmed mukhtaar baarey warfidiyeenka ayaa waxaa la hadlay gudoomiyaha maamulka degmada jowhar cismaan maxmed mukhtaar baari kaasi oo ka warbixiyay dibudiyactirka wadadan ka socda
maalmahan kala go-aneed jowhar iyo xamar run ahaantii saddex maalin ayaan magaciisii ku howlaneen taasoo ilaahay mahaddiis tahay kasokow waxaan leeyahay waxaa mahaddaas leh ilaahay subxaana wa tacaala kasokow waxaa leh madaxweynaha dowlad goboleedka ama dowladda hirshabeelle iyo wasiirka arrimaha gudaha oo kaalin mug leh ka qaatay oo saddexdaa maalin qoraxda ugu dhacaysay asiga kusimaha guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe mudane maxamed cabdisheikh sidaas daraaddeed waxaan leeyahay waa mahadsantihiin sida aad noogu gacan siiseen ka degmo ahaan waddadiina waa noo furan tahay hadduu roob da'o waxaa la maraa meeshaan koro hadduu roob jirin waxaa la maraa meeshaan hooso waxaan ugu talagalnay dhiig joojin dhiig joojintaas si ay dadka ay magaciisii dhibaatada ku dhex jiro ay magaciisii ugu fududaato wixii ka dambeeya haddii ay qorax la helo waxaan samayn doonaa wadadan iyadoo jaay aan samayn doonaa buntadaasna sidoo kale waxaan rabnaa beri iyo wixii ka dambeeyo in aan idin hagaajino taagteenaan tilaabsanoynaa
cabdiraxmaan xuseen cumar wadani jowhar
saddex boqol oo qoys ah oo ka mid ah dadku abaaruhu ka saameeyeen deegaanada jubbaland ayaa ka faa'iidaystay deeq gargaar ah oo loo qeybiyey warkaani waxaa kismaayo nooga soo diray wariyaheena cabdiqadar iimaan dhaqane
guddiga abaaraha qaabilsan ee culummada magaalada kismaayo ayaa deeq raashin oo ay ka aruuriyeen ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ururada bulshada waxa ay gaarsiiyeen dadka abaaruhu ay saameeyeen oo qaarkood u soo hayaamay deegaanada shabeelle haadweyne iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka jubbada hoose waxaana deeqdani raashin ay ka koobneyd bur bariis iyo weliba agabyo kaleoo loogu talagalay dadkaasi dadka ayaa xoolahoodu waxa ay ku dhammaadeen awaarta xoogan ee ka jirta gobolada jubbada hoose gado iyo jubbada dhexe qaar ka mid ah dadkii deeqda la gaarsiiyey ayaa ka mahadceliyey
muxuu ahaa wayna dhammaanaysaa mujaacayna qabtaa inta badan marka wixii tadaawin wixii talaho loo geli karo oo tabiine ah waa u baahannahay haddii naloo keenahay ninkii toddobaatan watay oo labiyo toban hadda u soo hadhay sooma dhibaysto ninkii afartan watay oo toddoba u soo hadhay maxaa u dambayo gacan ilaahay unbaa u taalla dhib waa qabaa mog annagana waa un daballaanlaa allahana cafiyo dunyada dhibkaasay qabtaa raashin bay u baahan tahay baxnaanay u baahan tahay haddii naloo heli kara ama naloo haban kara waa nala siin culummada ayaa waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan deeqaha raashiin oo la gaarsiinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen si loo samata bixiyo maanta meelihii aan soo marnay meeshii ugu dambaysay baan hadda joognaa oo haadweyne ah kan oo ka kooban laba qaybood qayb magaalada dadkii deganaa ah iyo qayb xoololey ah oo dadkii looleyda ahaa ama gobolka dool ha ku imaadaan ama ha deganaadaane oo dadkan hadda idiin muuqda ah waxaan soo marnay laba meelood oon ka soo qaybinay raashin raashinka saaka aan wadnay cadadkiisu saddex boqol oo qaws baan ugu talagalnay oo ka kooban bariis sonkor saliid iyo timir ilaahay mahaddii dadkii aan soo arkaynay qaybtii u dambaysaan hadda maraynaa duruuftana haddee waa idiin muuqataa ilaahay subxaana wa tacaala marka koowaad waxaan leenahay dadkan dhibaataysan dhibaatada ha ka bixiya asagoon baa ka qaadi kara bini aadmiga waxa uu tari karaan waa iska yaryahay dadka muslimiinta ah ee xoolahoodiina ay ka baaba'een waxna ka hadda ku daba jiraan waxna ay ka dhinteen ilaahay subxaana wa tacaala ha u gargaaro ilaahay baa yaa gacantiisa lagu dhargaa asaga maaragtay dadka baahi bixin kara
waa u jeedaan gurmadkii ay soo fidiyeen walaalihiin reer kismaayo noocay doonaan ha ahaadaan suuqley ganacsato xaafado masaajid gurmadkoodii ugu horreeyey waa kaa idin soo gaaray waxaan leenahay ilaahay samir ha idinka siiyo wixii idinka tegay oo xoolo ah ciwad khayr qabana allah ha idin siiyo subxaana wa tacaala dadka walaalihiina idiin soo gurmadayna u duceeya ayagana ilaahay masaa'ibta iyo xanuunooyinka iyo amraadda magaalooyinka yaalla inuu ilaahay ayagana ka badbaadiyo xoolahoodana ilaahay u xifdiyo subxaana wa tacaala idinkana ilaahay masiibada intaa inuu idinkaga ekeeyo dhammaan dadka muslimiinta ee roob khayr qaba ilaahay inuu keeno subxaana wa tacaala waxaan adkaynaynaa keliya intaa culummadu ay sheegeen wax gacan lagu keenay lagama dhargo gacanta ilaahay subxaana wa tacaala ayaa dadka deeqda marka ilaahay gacmaha aan u horsanno roobdoon aan samayno allabari aan samayno ilaahay aan isu bihinbihinno wixii dunuub ee annaga dhexdeena naga dhacayna toobadkeen iyo istikfaar aan la limaanno khadar iimaan dhaqane warbaahinta qaranka kismaayo
mahadsanid qadar iimaan dhaqane waa hagaag dhegaystayaalow halkaad warkaasi kala socotaan waa raadiyo muqdisho markana aqbaraadka dibadda maraykanka qaramada midoobay urur goboleedka igad ayaa baaq ka soo saara xaaladda itoobiya dadaalo diblomaasiyadoo lagu weecinayo weeraro lagu qaaday caasimadda itoobiya adisababa ayaa xoogeystay kadib markii ciidamada tigray ee toddobaadkan u siqeen dhanka caasimadda ergeyga gaarka ah ee maraykanka u qaabilsan geeska afrika ayaa gaaray magaalada adisababa si uu u cadaadiyo in la hakiyo howlgallada militariga loona bilaabo wadahadlaha xabad joojin ah madaxweynaha uganda yuru museveni ayaa ku baaqay kulan hogaamiyaasha bariga afrika iskugu yimaadaan lix tobanka nofembar si loo wada hadlo dagaal looga wada hadlo dagaalka dowladda itoobiya ee kooxda tigray ee t b l f sidoo kale urgoboleedka igada ayaa ku baaqay xabad joojin deg deg ah wuxuuna dhinacyada ku booriyey inay muujiyaan isla xisaabtan xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa isna sheegay in la hadleen ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed una yaboohay taageerada xafiiskiisa la abuuro joojin wadahadal loona joojiyo dagaalka
ugu dambeyntiina hogaamiyihii afgembiga ku qabsaday dalka suudaan ayaa maraykanka kula heshiiyey in la daadajiyo dowladda cusub ee dalka suudaan hogaamiyaha milatariga suudaan ayaa maraykanka kula heshiiyey in baahida loo qabo in la daadajiyo dhismaha dowladda cusub kadib markii uu amar ku bixiyey in la sii daayo afar wasiir oo ka tirsanaa xukuumaddii talada laga tuuray sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee suudaan xafiiska jenaraal cabdifataax al burhaan ayaa bayaankan uu soo saaray khamiistii kadib markii uu telefoonka kula hadlay xoghayaha guud ee arrimaha dibadda maraykanka antonio bulken ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay isla garteen baahida loo qabo in la dardargeliyo dhismaha dowladda cusub afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegay in bulken uu ku booriyey al burhaan inuu si deg deg ah u sii daayo dhammaan dadka siyaasadda u xirmay tan iyo afgembigii sidoo kale waxa uu maraykanku doonaya in ra-iisul wasaare xamduul uu dib ugu celiyo xafiiskiisa